wakadaa cajsuhuna waa la mid mid ka dhalatay kitaabi iyo wahaniyad kitaabi oo aabbaheed kitaabi yahay ay hooyadeedna wahaniyad tahay fil adhaari haddaan qabano xagga xaaraantinimada ayuunbaa la qalibayaa wain khaalafad haddii ay khilaafto asaamiratu qoladaa saamirada la yidhaahdaa alyahuuda bay khilaafeen wasaabi'uunana annasaaraa bay khilaafeen fii asli diinihim diinta asalkooda ayay ku khilaafeen xarumna xaraan bay noqon waa ilaa haddii kale falaa ma xaaraantinimobayaan waxau sheekhu leeyahay haddii ay khilaafto qolada saamirada la yidhaahdo waa daa'ifo koox lagu tiriyo yuhuudda oo waxaa la yidhi waxaa loo nisbeeyaa saamirigii dibiga caabuday ayaa loo nisbeeyaa haddii qoladaas saamirada la yidhaahda yuhuudda ay khilaafaan qolada saabi'uunta la yidhaahdaa oo ayaguna nasaarada waa koox nasaarada kiristanka ka mid ee hadday khilaafaan annasaara bay fii asli diinihim saamiro iyo saabi'uuniba waxay khilaafeen fii asli diinihim diintooda asalkeeda ayay ku khilaafeen oo masalan saamiradii dee yuhuuddii bay usuushii diinta ku khilaaftay saabi'adiina nasaaradii bay asalkii diinta ku khilaaftay oo masalan xaggii usuushii caqiidadii bay ku kala tegeen xarumna way xaaraam noqonayaanoo dee kitaabkoodii ayay ka gaaloobeen walow xagga furuucda haba iska waafaqaan wa ilaa haddii kaleo aanay khilaafin falaa masalan asalkii ayaanay ku khilaafin walow waxyaalaha furuucda iyo waxyaalaha habay isku yar weydaarsanaadaane mar haddii aanay asalka ku khilaafin furuucdaa haba ku kala tagaane falaa falaa yaxrumna ma xaaraantinimoobayaane bimacnaa waxaa loo ictibaarinayaa un qaar iska bidcoolayaan unbaa loo ictibaarinaya allahu aclam walow tahawada haddii uu yuhuudi noqdo nasraaniyun midoo kiristan ahaa ayay yuhuudiyadu bedelmay ow cagsuhu ama sidaa cagsigeedoo mid yuhuudi ahaa ayaa nasraani noqdoo kiristaannimo qaatay lam yuqara lagu sugi maayo fil adhari haddaan qabanno ee fain kaanad hadday tahay mankuuxat fain kaanad imra'atan hadday haweenay tahay lam taxilla limuslimin muslim u xalaaloobi mayso ee fain kaanad hadday tahay mankuuxatahu tii uu qabay hadday tahay muslimku faka riddati muslimatin muslimad ridowday oo kale ayay la mid tahy walaa yuqbalu minhu lagana aqbali maayo ila alislaamu islaamnimada mooyaane wa fii qowlin qowla ow diinuhu lwal ama diintiisii hore mooyaane waxa uu sheekhu leeyahay haddii uu nin diinta nasaarada ama kiristanka haystay kiristaaniyad nin haystay ayaa yuhuudi noqday ama sidaa cagsigeedoo kii yuhuudiga ahaa ayaa nasraani noqday oo diintaa kale ayuu qaatay lam yuqara fi ladhari adhar haddaan qabanno lagu sugi maayo diyaarta muslimiinta oo jizye inta laga qaado diyaarta muslimiinta lagu sugi maayo macnaha lam yuqara fii diyaari lislaami biljizya daaraha muslimiinta iyo dalalka muslimiinta lagu sugi maayo iyadoo jizye laga qaadayo iyo gibri iyo cashuur filadhar haddaan qabanno alla ayaa yidhi waman yabtagi hayra alislaami diinan falan yuqbala minhu qofka doona islaamnimada waxaan ahayn diinka doona laga aqbali maayo markaa diin baatila ayaanu ninkani la yimi intii uu qiray markaa baatilnimadeeda markaa lagu sugi maayo waa qof muslimahoo ridooday oo kale adhar baynu dhe qowlka adhara ka hor jeeda wuxuu leeyahay warmee waa lagu sugayaayo dee mar haddii labadoodaba jizye laga qaadayo yahuudi iyo nasraaniba dee labadanu isu kala bedelay waxba qiimo kuma fadhiyaan jizyadii ha laga wada qaado mid walibana waa khilaafulxaq oo qof muslim oo ridoobayna laba mid ahoo dee kaasi diintii xaq ahayd buu ka tegey kana baatilunbuu baatil uga wareegay buu isagu leeyahay haddaba fain kaanad imra'atan hadday tahay gabadh taa yuhuudiyowday ee intay kiristanka ahayd yuhuudiyadda qaatay hadday ruux dumara tahay lam taxilla limuslimin muslim u xalaaloobi mayso gabadh nasraaniyan ahayd baa yuhuudiya ama yuhuudiyad baa nasraaniyowday muslim u xalaaloobi mayso oo bimacnaa lagu sugi maayo weeye diyaartii muslimiin jisye loogu yeeli maayo sida gabadhii muslimadda ahayd oo kale fain kaanad mankuuxatahu haddaba haddii ay tahay tii uu ninka muslimkii qabay oo markeedii hore yuhuudiyad ahayd ama nasraaniyad ahayd ayaa tii iska bedesho halkay yuhuudiyad ahayd uu ku qabay ma nasraaniyad noqotay ama nasraaniyad markuu qabay yuhuudiyad noqotay oo nin muslima ayaa qabay fakariddati muslimatin waxay la mid tahay yuhuudiya ogeeda ama nasraaniye ogeedaasi ka riddati muslimatin muslimad nin muslimad qaba oo muslimaddii ay ka ridowday muslimaddii ay ka ridowday oo diinta ay ka baxday xukunkeeduna meel low buu inoogu imanayaa taa hadday ruux dumaroo muslimadoo nin qabaa ay ridowday gaalooda bal xukunkeedu wuxuu noqonayo walaa yuqbalu minhu ila alislaam haddaba markaynu nidhi yuhuudi bu ahaa nasraani buu tegey ama nasraani bu ahaa yuhuudiyad buu tegey markaynu nidhi lagu sugi maayo oo laga aqbali maayo arrinkaa markaynu nidhi maxaa haddaba ninkii laga doonaya walaa yuqbalu minhu ila alislaam islaamnimo ayuun baana laga aqbalaya wax kaloo laga aqbalaya ma jiro qowl baa wuxuu leeyahay aw diinuhu lwal yuqbalu minhu lislaam islaamnimo waa laga aqbalay aw diinuhu lwal ama diintiisii hore islaamnimo iyo diintiisii hore labadaba waa laga aqbalayaa buu leeyahay macnahana loogama jeedo la odhan maayo war ama yuhuudiyadaadii ku noqo ama islaam qaado ama nasraaniyadaadii ku noqo ama islaam qaado la odhan maayo la fari maayo e bimacnaa islaamnimada ayaa la odhanaya war islaam haddii uu islaami waayo tiisii hore ku noqdo waa la iska daynayaa macnaheedu weeyaan ee la odhan maayo ama islaam ama taadii hore ku noqo walow tawahana haddii uu wathani noqdo sanam caabud lam yuqara lagu sugi maayo wa fii maa yuqbalu waxaa laga aqbalayaan alqowlaani labadii qowl ayaa ku sugan ee walow tahawada wathaniyun aw tanasara ama nasraan lam yuqara isan lagu sugi maayo wayatacayanu lislaamu islaamkuna u waajibayaa ka muslimin irtadda sidii muslim ridoobay oo kale walaa taxilu murtadatun liaxadin u xalaal maaha waxau sheekhu leeyahay hadduu wathani noqdo yacni sanam caabud buu noqday kii yuhuudiga ahaa ama kii nasraaniga ahaa ayaa wuxuu noqday sanam caabud lam yuqara diyaarta muslimiinta lagu dejin maayo jizyo kaa lagama aqbalayo haddaba maxaa laga aqbalayaa bal markiisii hore hadduu yuhuudi hadduu yuhuudi ahaa ama nasraani ahaa oo wataniyadu markii dambe qaatay maxaa laga aqbalaya wa fii maa yuqbalu minhu qowlaan labadii qowl ayaana aynu soo marnay ayuun baana laga aqbalaya ku jira markaa walaa yuqbalu minhu ila alislaam wa fii qowlin aw diinuhu lwal waa labadaa qowlun waaye walow taawada wathaniyun wuxuu yihi sheekhu waxaa yuhuudi noqday wathani mid isagu sanam caabud ah baa yuhuudiyi noqday aw tanasara ama kii sanam caabudkaa baa nasraani noqday lam yuqara jizya lagu sugi maayo diyaarta muslimiinta wayatacayanu lislaam islaam baana u caynoobayo islaamnimo ayuun baa laga aqbali karaa ka muslimin irtadda sidii muslim ridoobay oo kale muslimka ridoobay in islaamnimo ayuun baa laga doonay walaa taxilu murtadatun liaxadin gabadh ridowday oo diinta ka baxday axadna uma bannaana muslim uma bannaana waa gaalad gaal asligana uma bannaana oo dee culqadii islaamka ayaa kusii baaqiya murtadna uma bannaana ruuxa dumari hadday diinta ka baxdo ay ridowdo waa taa ilaahay iyo nebiga iyo diinta caayayse e muslim xalaal uma aha oo gaal xalaal uma aha oo mid sideedoo kale isna diinta caayana u xalaal maaha maxaa yeelay muslim dee waa gaalad oo kaafir asliyana waxa la leeyahay dee waa islaam baa kusii tan waxbaa kusii yar hadhay murtadna oo murtadna dee nikaaxu waa in la wada joogo dee u daa'ime murtadna dawaan male waa la dilaya walow irtadda haddii ay ridoobaan zawjaani laba isqaba ayaa diintii ka baxay diintii islaamka ayay ka baxeen aw axaduhumaa ama midkood baa ka baxay qabla dukuulin waana aqalgal ka hor tanajazat ilfurqa kala tegoodu way degdegaysaa ow bacdahu aqalgal dabadeeda cuqifat waa la joojin fain jamacahuma hadduu kulmiyo alislaamu fi lciddati daama nikaaxu guurkii wuu daayimi wailaa haddii kale faalfurqatu min aridda kala tagu wuxuu ka bilaabmayaa xilligii gaalowga wayaxrumu lwau galmana waa xaanaan fi tawaqufi muddadaa la joojiyey walaa xadda xadna ma ahanin wuxuu sheekhu leeyahay haddii ay ridoobaan diinta ay ka baxaan labadii ruux ee isqabay ama midkood ayaa diinta ka baxay marka waxaa laga yaabaa inay dad badan isweydiinayaan sideebaa diinta looga baxayaa qofkii islaamnimada sheeganayay wuxuu diinta kaga baxayaa isagoo diinta caaya ama ilaahay caaya ama malaa'igta caaya ama rusushiisa uu soo diray caaya ayuu qofku diinta kaga baxayaa meel dheer baa gadoonna way buuxaan daf bay yihiin waxaa maqlaysaan weeye murtadiinta iyo la sheegaya waa kuwaaba markaa haddii ay ridoobaan oo labadoodiba ay diintii iyo ilaahay iyo nebiga caydiisii isweydaarsadaan oy halkaa labadoodiba diinta kaga baxaan ow axaduhumaa ama midkood masalan waa gabadhii ayaa diintii cayday ama nebigii ama malaa'igtii ama labadoodiiba ama waxaa la ninkii ama gabadhii waxaa loo kala eegayaa inay bacda dukuul tahay inay qabla dukuul tahay macnaha xilligaa labada ruux ay gaaloobeen ama mid ahaantood uu gaaloobay ee diinta uu caayey inay tahay iyagoon labada ruux is arag oon galmo iyo xidhiidh rag iyo dumarka dhex mara aanu dhex marin iyo inay intuu dhex maray tahay yacni dukuulkunbaa hadiyo goraa lagu fasiraa aqalgal aqalgalkan soomaalida waxay u taqaana dee marka wareeg guri ay gaara isku wada muuqdaan hadday aqal wada galaan oo walow yaanay markaa dee guri ay dhisteen ay ku aroosteenba yaanu hanin hadday labada ruuxisa dhex galma iyo xidhiir dhex maro dee dukuul baa la odhanayaa markaa labadaa ruux ee ridoobay ama midkood uu ridoobay haddii qabla dukuulin ay tahay iyagoo ismehersaday laakiin aan jidhkoodu isgaadhinoo aan wax galmi dhex marin tanajazat ilfurqa kala tagoodu waa degdegayaayo markaaba way kala dhaqaaqayaan markaaba way kala dhaqaaqayaan meher dambe iyo weli dambe iyo wadaad dambe iyo markhaatiyo dambe iyo wax dambe oo la isugu keeno mooyaane guurkoodii halkaasu ku baaba waa markay qabla dukuul tahay aw bacdahu bacda dukuul intii ay is arkeen ee labadan ruux isu galmoodeen sidaana sheekha maawardi la yidhaha xuunkaa hore ijmac bu kuso in culimada muslimiintu saa ku kulansan tahay haddii bacda dukuul ay tahay oo intii labada ruux ay galma iyo xidhi dhex maray dabadeed baa gaalnimadani timi wuqifat waa la joojinayaa kala tagaa inta ay cadadbaxaysa gabadhu baa la eegayaa fain jamacahuma alislaamu islaamku hadduu kulmiyo fi lcidda intaanay gabadhi cadad bixin haddii islaamnimadii kulmiso macnaha waa maxay kulmiso hadduu islaamo oo dib islaamnimadii uu usoo galo kii gaaloobay ama gabadhii ama ninka ama labadoodiba daama nikaaxu guurkoodii wuu jirayaa wailaa haddii kale oo aanay islaamku kulminin oo gabadhii ayadoon labadoodii masalan kii gaaloobay ama labadoodiba hadday gaaloobeen soo islaamin ayay gabadhi cadad baxday faalfurqatu kala taggi min xiin min aridda min xiin ridda waxay noqonaysaa waktigii oy gaaloobeen baa kala tagooda ka bilaabmaya macnaha kala tagii xilligaa cadadbaxa laga bilaabimaya xilligii gaalnimadu dhacday iyo kala tagoodii laga soo bilaabaya wayaxrumu lwadu fi tawaquf muddadaa loo kaadinayana ee la eegaya bal hadda inta ciddada inuu soo islaamona galmo iyo isu tag waa xaaraan walaa xadda laakiin haddii galma dhacdo xad ma jiro dee shubha jirto axkaamtii nikaaxa ayaa baaqi oo ciddana way ka waajibaysaa markaa laba ciddo ayay noqonaysaa oo shaksi qura dee xaggiisa ka imanaya oo taa hore dee soconaysana cidday ahayd tan imikana cidda ayay noqonaysaa laba ciddo markaa qof qura ay ka ciddo tirsanayso ayay noqonaysaa ruuxii dumaraha markaa sidan afarta madhabood way ku kala tegsan yihiin oo sidan waxa qaba madhabkaa shaafici iyo waxaan filayaa inay qolada labaadna xanaabilada ahaayeen labada madhab ee kale waxay qabaan laba ama qabla dukuulaha ahaato ama bacda dukuulaha ahaato haddii ay qofkaasi diintaa ka ridoobu ka baxo ama caayo ilaahay ama nebiga ama malaa'igta in aan guur cusub mooyaane aanay wax kale isugu imanayn waxaana habboon inkaa loo cuskado si ay u joogsato haddii lagu weydiiyo dib isu mehersado aabbahee doonoon ku dheh baabu nikaaxi lmushriki mushriga nikaaxiisii ayuu baab yahay markaa mushrig waxaa la yidhaha gaalka kaafirka diintu doonaha ku sugnaadee waa gaalkaa asligaa ama kitaabeed ama keyrkii haado mararka qaarkoodna mushrig waxaa la yidhaahdaa wixii aan ahlu kitaab ahayna mushrig waa la yidhaahdaa lam yakun aladiina kafaruu min ahli اlkitaabi wاlmushrikiin ilaahay baa isku cadfay marka ahlu kitaab iyo mushrikiin baa loo kala qaada marka waxaana la yidhi mushrig iyo kitaabi waxay ka dhigan yihiin sidii aynu soo marnay ee faqiir iyo miskiin ay isku ahaayeen oo kale macnaha waxay ka mid yihiin waxyaalaha haddii la yidhaahdo haddii la kulmiyana idaa ijtamacaa iftaraqaa haddii mushrig iyo kitaabi ay ku wada yaallaanna way kala tagaan oo midba waxbaa loo yaqaanaa haddii ay kala maqan wada iftaraqaa ijtamacaa haddii mushrig uu meel qura yaallo ama kitaabi la midba ka kale wuu keensanaya aslama idaa aslama markuu islaamo kitaabiyun mid kitaabi ow kayruhu baa islaamay wa taxtahuna kitaabiyatun ba ahaatay daama nikaaxuhu guurkiisu waa daa'imiye ow wahaniyatun ba ahaatay ow majuusiyatun fatakhalafat markaasay hadhay qabla dukuuli tanajasat ilfurqatu kala togoodi waa degdegaya ow bacdahu ayay ahaatay wa aslamat fi lciddati daama nikaaxuhu guurkiisu waa daa'imaya wa ilaa haddii kale falfurqatu min islaamihi ayay kasoo bilaabmaysaa ee walow aslamad hadday islaamto wa asara isagiina uu ku adkayso fa cagsuhu cagsigii weeye ee walow aslama macan hadday wada islaamaan daama nikaaxu walmaciyatuna biaakhiri lafdi lafdiga aakhirkiisa ayuunbay ahaata waxau sheeku leeyahi waxaa islaamay aslama idaa aslama kitaabiyun ow kayruhu gaal yahuudiya ama nasraaniya ayaa islaamay kitaabi ama kayrkii oo ama majuusiya wathaniya wa taxtahu kitaabiyatun waxaanu qabaa kitaabiyad yani gabadh ama yahuud ama nasaara daama nikaaxuhu nikaaxiisu waa bannaan yahay nikaaxiisu waa banneeye ijmaac ahaanoo dee ninka muslimkaahi waa guursan karayey gabadh yahuudiyada ama nasraaniyada markaa isagoo markii hore sii qabay hadduu islaamo guurkoodii wuu daa'imayaa weeye ow wathaniyatun ow aslama gaalkiibaa islaamay wa taxta wathaniya ow majuusiya isagoo wathaniyad mid sanam caabuda ama middaba caabuda isagoo qaba ayuu soo islaamay fatahallafat ayadina way hadhay oo islaamnimadii way ka hadhay waana qabla dukuulin aqalgal ka horna weeye tanajazat ilfurqatu kala togoodii wey tacajalat ilfurqa bay kutubta qaarna ka cabirta kala togoodii wuu degdegayaa wailaa haddii kale fatakhallafat qabla dukuulin tanajasat ilfurqa ow bacdahu waa halkee qabla dukuulin ow bacdahu bacda dukuul bacda dukuul bay ahaatay gabadh ninkaas soo islaamay wasaniyadda ama majuusiyadda qabaa ee ay ka hadhay weliba waa bacda dukuul waa aslamat fi lcidda bacda dukuulahaatay intay ciddadba intaanay cadad bixin bay islaamtay daama nikaaxuu guurkiisu kaa wuu daa'imayaa guurkiisu wuu daa'imayaa wa ilaa haddii kale oo masalan waa aslamat fi lcidda baynu dhee ay ku adkaysatay ilaa intay ciddadii ka dhamaysaba gaalnimadeedii iskaga sii daa'imtay falfurqatu kala tagi min islaamihi min xiina islaamihi markuu islaamay ayay furqadii bilaabmaysaa walow aslamad cagsi masaladii inu hadday ayada islaamto wa asara ninkina uu ku adkaysto gaalnimadii fa cagsuhu sidaa cagsigii ayuunbay noqonayaayo de isagoo islaamo ayana ay gaalnimadii ku adkaysatay ayuunbay la mid noqonaysa oo tee xukunkeediina waa dee tan ka horraysa un tanuuna u celiyo dabagedi walow aslaamaa macan hadday mar wada islaamaan haddaba daama nikaaxu guurkii waa daa'imayaa maxaa yeelay kala tagu dee diinta iskhilaafkeedu ku dhacaaye diintoodina gaalnimiya islaamtoona iskuma khilaafin markaa horena gaala islaamay markaana wada islaamay walmaciya haddaba maciyada yani na waxaa laga fiirinaya xaggan odhan islaamnimada macan mar bay wada islaamin waxa la odhanaya biakhiri lafdi waa lafdiga muslim uu ku noqonayo akhirkiisa weeye yani waa dee ashaadada intaa ugu dambaysa un markay mar wada yidhahdaan weeye waxaysu waktiga haddaba adamnaa aan daa'imino guurkii laa taduru dhibi mayso muqaaranatu lcaqdi caqdigii la xidhiidhkiisu limufsidin wax fasaadinaya ula xidhiidhay mufsidkaasoo huwa isagu zaa'ilun suuliya cinda alislaami oo wakaanaday ahaatee haweenaysa baxaydu si oo taxilu lahu la-aan hadda xalaal ay u tahay wain baqiya lmufsidu haddii waxaa fasaadinaya baaqi noqdana falaa nikaaxa guur ma jiro fa yuqaru waxaa la sugi bilaa weliyin wa shuhudin wa fii ciddatin hiya iyadu munqadiyatun dhammaanaysa cinda alislaam wa muwaqatin iyo nikaax muwaqata in ictiqaduuhu hadday u caqdiyeen mu'abbadan wakadaa low qarana lislaama hadduu la xidhiirana waa laba ciddatu shubatin cala lmadhabi haddaan qabano laa nikaaxu maxramin nikaax maxram maya wuxuu leeyahay sheekhu meel alliyaaliya meeshii aan xukunnay bidawaami nikaaxi baynahum waxaytu aadamnaa macnaha meelihii aynu xukumnay daama nikaaxuhumaa nikaaxoodu waa daa'imayaa ow bacdu waa aslamad fi lciddati daama nikaaxuhu walow aslamaa macan daama nikaaxu ayaynu soo nidhi meel alliyaaliya meeshaynu nidhi guurkoodii hore waa sii jirayaa waxba ma yeelaya buu laa taduru muqaaranatu lcaqdi limufsidin huwa zaa'ilun cinda alislaam caqdigii muqaaranatu lcaqdi caqdigii alcahdiya baa ku jirta waa cahdi waa caqdigii manaa gaalnimada dhacay xilligii horay isguursanayeen hadduu caqdigoodu la xidhiidhay wax fasahaadiyo guurka laakiin suulaya cinda alislaam caqdigoodii horey markay ismehersanayeen ayaa wuxuu la xidhiidhay wax fasaadinaya guurka oo laakiin cinda alislaam suulaya oy sixadiisana caqiidaynayaan ayagu gabadhanna waa gabadha u xalaal ah hadda hadduu nikaaxeeda is yidhaahdo bilow waa nikaaxeedan waa u xalaal oo maxarimtiisi iyo waxaa maaha laakiin guurkoodii hore ayaa wax fasahaadinaya xidhiid la lahaa markaa mufsidka muqaarinka le caqdigoodii hore ee cinda alislaamna zuulayaa mar hadday gabadhu hadda miduu guursan karaya tay waxba ma yeelayo kaasi waa mid wain baqiya almufsidu haddaba waxaan la waxaan fasahaadinaya guurka ee caqdigoodii hore la xidhiidhay ayaa wax baaqi noqonaya weeye wax xataa islaamnimada ku baaqi noqonaya weeye falaa nikaaxa guur markaa ma jirayo haddaba mufsidka zaa'ilka cinda alislaam suulayuu inoo misaaliya fa yuqaru bilaa weliyin wa shuhuudin nikaaxooda hore hadduu ku dhacay weli la-aan iyo markhaati la-aan hadduu ku dhacay waa la yska sugaya guurkooda waa takfiifanoo ayaga ayaa loo fudaydo loo ruqsaynaya maxaa yeelay hadda dee wax mufsidi ma jiro oo hadda fasaadinaya nikaaxii gabadhuna waa gabadh hadda u bannaan yahay wa fii ciddatin hiya munqadiyatun cinda alislaam masalan waxa waxaa gabadha uu guursaday ninka gaalkii iyadoo ciddo tirsanaysa ciddadaasina waa mid dhammaanaysa cinda alislaam markanuu islaamayna waa ciddo dhammaatay maxaa yidhi hadda wuu bilaabi karaa masalan guurkoodii hore ayaa wuxuu wuxuu ku dhacay iyadoo gabadhu ciddo tirsanaysa guurkoodii hore dhacay marka waxba ma yeelayo waayo hadda mar haddii cadadbaxdo imika xilligana islaameen ay cadadbaxdo isguursan karaan halkaasumaa laga fiirinaya laakiin munqadiyatun cinda alislaam bay hadday ciddadii ku jirta haddaba oo waxay isqabeenba iyadoo ciddadeedi masalan bil iyo saddex bilood bay ciddo tirsaysa iyadoo bil iyo wax jirtay ayay isguursay isla markiiba way soo islaameen marka ciddadii hore gabadhi way ku jirtaa marka mufsidkiiba baaqi ahoo guurkoodaasi ma sii jirayo wa muwaqatin in ictiqaduuhum abadan waxaa kaloo nikaax ayaa la sugayaa isna muwaqatoy muabad u caqiideeyeen masalan waxay isku guursadeen sanad inay isku sanadkaa sidaa ha ku caqdiyaane laakiin iyagu muabad bay isaga haystaan oo way iska yidhaahdeen waktigan iyo bishan iyo sanadkan iyo muabad bay u haystaan mar hadday muabad u caqiideynayaan kasneexa ma yeelayo wakadaa law qarana alislaamu ciddatu shubhatin cala almadhabi shubha ciddatu shubha hadday islaamnimada la xidhiidhana waa la mid masalan nin ayaa islaamay dee islaamtiisii baa dabeedna shubha loogu tago markaasa islaamka markaa islaamnimadii ayaa ciddatu shubha markaana la xidhiidhay ama iyadoo islaamta shubha lagu wadayo zamankii tawaqufka ayuu isagiina soo islaamay ciddadii marka nikaaxoodii kaasina waxba ma raadaynayo cala almadhabi haddaan qabano laa nikaaxu maxramin ayada waa kan mufsidkii isagoo baaqiga noqonayay laa nikaaxu maxramin hadduu maxram laakiin qabay dee u daa'imi maayo masalan walaashii buu qabay buu la soo islaamay dee waa mufsidkii oo maxramiyadaasi waa shay baaqi noqonaya cinda alislaam markaa ma sii jirayo maxaa yeele hadda inuu guursado ayaan dee u banaanayn walow aslama hadduu islaamo uma axrama dabeedna uu xaj ama cumro xidho uma aslama dabeedna ay islaamto waa muxrim isagoo ah oo qira waa la sugayaa cala almadhabi haddaan qabanno waxa uu leeyahay sheekhu hadduu islaamo zawji baa islaamay markuu islaamay ayuu dabeetana uma axrama xaj ayuu xidhay ama cumro uma aslama isagoo iyadoo ciddadii ku jirta ayay soo islaamtay isagiina waa muxrim wahuwa muxrimun uma aslamat iyadoo ciddadii ku jirtay ee islaamtay wahuwa muxrimun isna waa muxrim oo qira nikaaxa waa la sugayaa cala almadhabi haddaan qabanno maxaa yeelay dee ixraamkaa xaj la xidha iyo cumro la xidhaa nikaaxa qofka muslimkaaba waxba muu yeelaynin mar haddaanu waxba yeelaynin dee kanna waxba ma yeelayo ma raadeynayo walow nakaxa walow nakaxa hadduu guursado xuratan iyo wa amatan addoon iyo gabadh xor ah ayuu wada guursaday wa aslamuu way wada islaameen tacayanat alxuratu gabadha xortaa ayaa caynoobaysa waindafacat alamatu cala almadhabi addoontuna way reebmaysaa wuxuu sheekhu leeyahay nin baa soo islaamay nin baa wuxuu guursaday gabadh xora iyo addoon gaalaana isla ahaayeen wa aslamuu waanay islaameen bimacnaa ninkii iyo gabadhii xortayd iyo tii addoonta ahaydba way wada islaameen maxaana meesha yaallay dee ninka muslimka inuu addoon iyo xor wada guursado uma banaano in addoon markuu guursan karaa waxay ahayd marka aanu xor heli karaynin gabadh xor aanu heli karaynin tacayanat alxuratu gabadha xortaabaa nikaaxa u caynoobaysa oo u baxaysa waindafacat alamatu cala almadhabi addoontuna nikaaxeedu iyadana wuu reebmayaa almadhabi haddaan qabanno maxaa yeelay dee ma banaana inuu addoon guursadaa iyadoo gabadh xori ay hoostiisa tahay wa nikaaxulkufaari gaalada guurkoodu saxiixun weeye cala saxiixi qowlka saxiixa haddaan qabanno waqiila waxaa la yidhi faasidun mid fasaadsan weeye waqiila waxaa la yidhi in aslama haddii uu islaamo gaalku oo waqurrira lana sugo guurkiisa tabayannaa waxaaynu caddaysannay sixatahu inuu guurkiisaasi yahay mid ansaxay wa ilaa haddii kale falaa ma ansaxayo yacni fasaadkiisa ayaynoo caddaaday waxau sheekhu leeyahay nikaaxa iyo guurka ka dhaxeeya gaalada dhexdoodu waa mid saxiixa oo jira haddaynu qabanno qowlka saxiixa weeye ayl alla ayaa wuxu uhi waqaalat imra'atu fircawn waxay tidhi haweenaydii fircoon wamra'atuhu abulahab markii laga hadlaya haweenaysa xamaalat alxatab marka halkaa ilaahay fircawn oo gaal ahay oo ilaahnimo sheeganayey wuxuu u sugay xaas iyo gabadh gabadhiisii xaaskiisii waxay tidhi wey abaalahabna xaas ayaa ilaahay u sugay xadiidkii ninkii khalyaan la odhan jiray iyo kuwo kale oo islaamay oo afar dumara wax ka badan qabay rasuulku sala allahu alay slam wuxuu faray inay haystaan afar markaa guurkooda shardiyaalkiisii iyo waxyaalahana rasuulku ma weydiinin halkaa waxaynu ka fahmaynaa markaa guurkooda sidaa ilaahayna uu dee inay xaas isu yihiin uu ku tilmaamay rasuulkuna ugu sugay in guurkoodu iska yahay mid saxiixa saxiixun calaa saxiix marka waxay dhahen culimada qaarkood saxiixun waa laga yar wanaagsan yahay cibaarada noocaas oo maxkuumun bisixatihi in la yidhaahdo mid sixadiisa la xukminayo weeye leanna wixii shuruudda islaam hukulansaday baa saxiix la yidhaahdaa markaa kani waa mid ay culimmadu ansixidiisa xukumeen qiil baa wuxuu leeyahay isagu faasidun mee guurkoodaasi mid fasaadsan weeye maxaayla shuruuddii dee guurku lahaa baanay ilaalinaynin laakiin haddana la kala geyn maayo oo hadday dee masalan iyagoo ishaystay noola yimaadaan la kala kaxayn maayo iyadoo aynu ilaalinayno cahdiga iyo dee maganta inaga dhaxaysa islaamka kadibna ruqs ahaan iyo inaanay islaamka ka cararin daraaddeed ayuunbaa lagu sugaya qiil baa isagu wuxuu leeyahay maye guurkoodu waa mawquufo marka ay soo islaamaanu baynu eegaynaa in aslama waqurira haddii uu soo islaamo gaalki isla markaa guurkiisina la sugay waqurira guurkiisina la sugay oo bimacnaa uu noqday dee mid sax ah oo shuruuddii waafaqsan tabayannaa sixatahu waxaan caddaysanay markaas oo inoo caddaaday tabayana lanaa sixatahu tabayana lanaa sixatahu ansixitaankiisii ayaa markaa inoo caddaatay inuu gulaha saxiixa wa ilaa haddii kale oo aynaan sugin oo masalan dee oo wixii mufsidka ahaa masalan uu dee baaqi yahay sida nikaaxulmaxramkii oo kale falaa sixadiisu markaa inoomay caddaynay fasaadkiisa ayaa caddaaday buu leeyahy marka wuxuu leeyahay waa in sidaa loo kala qaadaaba qowlkaasi leeyahy facala saxiixi qowlka saxiixa haddaan qabanno low allaqa hadduu furo alaaan saddex uma aslamaa dabeetana ay islaamaan lam taxillow xalaalumaysa ilaa bimuxallilin muxallil mooyaane waxau sheekhu leeyahay qowlkaa saxiixa haddaynu ku soconno qowlka saxiixiina muu yahay in nikaaxyadooda ay saxiix yihiin weeye hadduu masalan gaalkiibaa xaaskiisii iyagoo isla gaala yihiin buu saddex dalqadood furay iyadoo saddexdaa dalqadood kaga baayintay bay labadoodiiba soo islaameen lam taxillo low ilaa bimuxallilin muxallil iyo nin labaad oo guursada mooyaane iskuma noqon karaan kii saddexda furay buu leeyahy ilan waxaynu xukunay nikaaxoodii inuu saxiix ahaaye bacdimaaba nikaaxoodii uu saxiix ahaa saddexna uu furay dee nin kale oo ay isguursadeen mooye dib uguma noqon karto laakiin haddii la yidhaahdo masalan dee iska faasid uu ahaa oo waxaaniba ma jirin dee nikaaxina ma jirin furiinna ma jirin wayna laba ruux oo islaamo hadda isguursanaya ayuunbaa meesha ka soo baxaya wamanta qurirad la sugo falahaa waxay leedahay almusamaa kii la magacaabay asaxiixu ee saxiixa ahaa wa ama alfaasidu kii faasidkaa ka khamrinba weeyaane fain qabadathu hadday gacanta ku dhigtay qabla alislaami falaa shay-a lahaa waxba ma laha wailaa haddii kaloonay gacanta ku dhigin famahru mislin bay leedahay wain qabadat bacdahu barkii hadday gacanta ku dhigtayna falahaa waxaa u sugnaaday qistu maa baqiya wixii hadhay qeybkii ayaa u sugnaaday min mahri maslin uga qeyb ah waxau sheekhu leeyahay gabadhii nikaaxeeda la sugay waman quridat cala nikaax masalan qolo gaala ayaa islaamtay oo inoo timi marka qaarna dee guurkoodii waa la sugaya qaarna lama sugaynin masala maxram isqabo oo kale dee nikaaxooda lama sugaynin laakiin kuwii ayaga nikaaxooda la sugay waxay isweydiin la meherka iyo wixii ay isku lahaayeen maxaa laga yeelayaa wuxuu leeyahay tii alyaalay tii nikaaxeeda la sugay falaha almusama saxiix waxay leedahay musama wixii loo magacaabay meherkii loo magacaabay asaxiixa ee saxiixa ahaa ayay leedahay maxaa yeelay dee siday ansixiddii guurkii ugu sugnaatay baa musamihii iyo meherkiina ugu sugmayaa wa ama alfaasid haddaba musamihii faasidka ahaa ka khamrinba weeye intii ay gaalada isla ahaayeen ayaa gabadhii waxaa la yidhi toban jirikaanoo khamriya meher ku ah ay waa la weydiin waxa la yidhi maxaa meher idiin ahaa toban jirikaanoo khamriya bay yidhahdeen dee wixiina imika waa faasido mar haddii lasoo islaamay wixii waa wax faasidaho oo dee maalba maaha mutabo walba maaha maalba maaha maxaa markaa gabadhii la siinayaa wuxuu leeyahay fain qabadathu qabla alislaam intii aanay islaamin ka hor bay tobankeedii jirkaanba qaadatay ama ha cabtay ama ha iibsatee falaa shay-a lahaa hadda waxba ma laha alla wuxuu sugnaaday ma jiro maxaa yeelay dee in islaamnimada ka hor ayay kala dhammaysteen wixii ay isku lahaayeen alislaamu yajubu maa qablahu islaamkuna waxaa ka horreeya uu burburiyaa wa ilaa haddii kale gacanta kumay dhigin islaamka ka hor masele toban jirikaanoo khamriga ha ku lahaatee may qaadanne wa ilaa ay islaamayan way ku lahay gabadhi ma khamri baa la siinaya dee maya oo khamrigii maanta islaamka wax la maalaysto maaha fa mehru milin mehru mahaal bay yeelanaysaa dumarka la midka ah ee iminka islaamnimada dee kula midka ah ee la da-daahee la degaankaahee waxa la meherka lagu meheriyo ayay yeelanaysaa maxaa yeelay dee meher gabadhani ayay ku raali noqotay khamri baana u ahayo khamri islaamnimada in la doonaano dee waa mumtanic ka waxaa loo noqday un mehrmahaal wain qabadad bacdahu haddaba islaamka ka hor bay barhkii qaadatay tobankii jirkaan bay shan qaadatay falahaa qistu maa baqiya min mehri milin inta hadhay inta qaybka u hadhay mehrmahaal waxay ka tahay ayuunbaa laga siinayaa oo waxay leeyihiin ay u badan yihiin masalan dee wixii misliga ahaa maal baa laga dhigayaa dabeedna waa la miisaamayey waa la miisayaa dabeetana intii miiska masalan ay ugu noqotay inta u hadhay ayuunbaa mehero mahaal laga siinaya adugu wixii hadday kala barh qaadatay masalan mehero mahaalkeedu waa intee baa la leeyahay waxaa la yihi kaba soo qaado waa boqol kun dee konton un baa la leeyahay hala siiyo markaa falahaa qistu maa baqiya min mehri mili wamanta in dafacad reebantay biislaamin bay ku reebantay waana bacda dukuulihim falahaa waxay leedahay almusama asaxiixu waa in saxiixa nikaaxum haddii la saxiix yeelay wailaa haddii kale fa mehru milin bay leedahay aw qablahu bay ahaatay wa saxiixa nikaaxiina waa la saxiix yeelay bal waa adeegaya fain kaana lindifaacu biislaamiha hadduu yahay falaa shay alhaa waxba ma laha oo biislaamihi buu ahaaday fa nisfu musamaha bay leedahay in kaana saxiixan hadduu yahay wa ilaa haddii kale fa nisfu meher mitlin bay leedahay waxau leeyahay sheekhu waman indafacat biislaamin gabadha ku reebantay islaam ayadii baa islaamtay ama ninkii baa islaamay halkaasay ku kala dhaqaaqeenay ku reebantay waana bacda dukuulin o intii ay aqal galeen ay is arkeen weeye midkood ayaa islaamay kii kalena ma islaamin sidii bay ku cadad baxday meherna waa isku lahaayeen falahaa waxay leedahay almusama saxiix wixii loo magacaabay mehernimo loogu magacaabay saxiix ahaa bay leedahay saxiixa ah kii faaskia khamrigii waxaasaa ka baxaya wax maal oo hagaagsan oo islaamku maal u arkayo saxiixa haddii loo magacaabo way yeelanaysa waase goorma in in waa in saxiixa nikaaxum waa nikaaxooda haddii la saxiix yeelay nikaaxooda haddii la saxiix yeelay wey maxaa yeelay dee wuxuu ku sugnaaday dukuulkii wa ilaa haddii kale oo waa maxay nikaaxoodiiba inaan saxina qowlkii faasidka ku tilmaamayay nikaaxoodii ku soconay ama waynu saxiixinayba e shay faasida ayaa loo magacaabay see khamri oo kale fa mahru milin mehru mathaal ayay gabadhaas yeelanaysaa dumarka la midkaa wixii u mehru mathaalah dee ilan gabadhiga galmaa iyo xidhiid baa lala seeyay mehru mathaal bay yeelanaysaa markaasi waa markii ay bacda dukuulka ahayd ee aynu labadii qowl haddaynu nikaaxooda saxiix yeelnay musamuhuna uu saxiixayo markuu faaskaye markayna nikaaxooda saxiix yeelin ayaynu halka ka hadalay aw qablahu buu ahaaday waa qabla dukuul bimacnaa gabadhi maa guurkeedii muu reeb min bacda dukuule islaam ayay ku reebantay guurkeedii qablahu qabla dukuul waana iyagoon is arag ayay islaamnimo guurkeedii ku reebmay wasuxixa labadii qowlee wada socdayna qowlkii guurkooda saxiixinayay baanaynu ku soconnaa markaana labaad u kala qaadi oo bal hadda islaamnimada inay xaggeeda ka timi iyo inay xaggiisa ka timi baadeegi fain kaana alindifaacu reebanku hadduu ka yimi biislaamiha ayada islaamnimadeeda hadduu ku yimi oy iyadu ninkii ka islaamtay falaashii allah waxba male jihadeeday ka timi furadii mar hadday xaggeedii ka timi waxba male oo biislaamihi isagiibaa haddaba ka islaamay iyadina halkeedii bay joogtaa waana qabla dukuula qabso fa nisu musama musamihii wixii la magacaabay niskii bay yeelanaysaa in kaana saxiixan hadduu saxiix ahaayo maal u hagaagsan uu ahaa niski ayay yeelanaysaa ila gabadha qabla dukuuladiiba dee cadigma meher nisu meher bay lahaydeen nisu musama ayaa waajiy in kaana saxiixan hadduu yahay maxaa yeele xaggiisa ayay dee ka timi kala tagu wa ilaa haddii kale oo aanu saxiix ahayn صaxiix ma ahayn in kaana saxiixan ban saxiix ma ahayne waa faasid waana qabla dukuul wa xaggiisa anay islaamnimadu ka timi fa nisu mehri mili mehru maal niski ayuun bay ruuxa dumar yeelanaysaa walow taraafaca ilaynaa hadday xaggeena u soo xugun tagaan dimiyun iyo muslimu wajaba alxukmu xugun baa waajiba aw dhimiyaani ama laba dhimi ayaa inoo soo xugun tegay wajaba fi lahari adhar haddaan qabno waa waajibaya wa nuqiru waxaanan ku sugaynaa calaa maa nuqiru waxaanu ku sugaynay low aslamu hadday islaamaan wa nubtilu waxaan burinaynaa maa laa nuqiru waxaynaan ku sugayno waynu burinaynaa waxau sheekhu leeyahay haddii ay inoo soo xugun tagaan low taraafaca ilaynaa hadday inoo soo xugun tagaan way xaggeena usoo kacaan nikaax iyo kayrkiiba dimi waa gaalada aynu cashuurta ka qaadno iyo nin muslimaba isqabsado wax dhex mareen wajaba alxukmu inaan kala xukunno ayaa waajiba sharciga islaamka aan ku xukunno ama islaamku ka muslimka waxa doonaya amaha la doonayo maxaa yeele dulmiga in muslimka laga dafciyo ayaa dee waajiba muslimkiina dulmigii haddii la yidhaahdaan ahludimadiina isu kuwiina aan xukaamtiina isula tagno dulmigii kaga kor noqon maayo alislaamu yacluu walaa yuclaa caleyh islaamku isagaana sarreeya lagama sarreeyo aw dhimiyaani taraafacaylanaa dhimiyaani laba dhimi oo kuwian cashuurta ka qadan laba yuhudi ama laba nasraani ayaa isula soo keen xugun tegey wajaba calayna alxukmu baynahum in la xukmiya waajib wey fil adaale haddaan qaban wanixkum baynahum bima anzala allah ilaahay baa idinku kala xukum dhexdooda waxa ilaahay soo dejiyey dee markaa ayagiina ilan mar haddii cashuur laga qaadayo dee dadka muslimiinta unbaa ilaalinaya in dulmigii laga rafciyo iyagana waajib uu yahay qowlka labaadi wuxuu leeyahay culimo fara badan ay ku tegsan yihiin inaanay waajib ahayna door bu u leeyahay fain jaa-uka faxkum baynahum aw icrid canhum ama kala xukun ama iskaga jeeso waxaanu ka hore leeyahay waa ibn aba ibn cabaas iyo laga warinaya aayaddaa dambe waa mansuuq haddaba waxaynu nidhi in la kala xukmiyo iyo waajiba labadii dimi ama dimigii muslimkii dimigii markaasaynu uxukumayna wuxuu uhi sheekhu wanuqiruhum waxaynu ku sugaynaa calaa maa nuqiru low aslamuu hadday islaamaan allo waxaan ku sugi lahay inaan ku xukmin lahayn ayuunbaan iminkana ku xukminaynaa hadday islaamaan wixii aynu ku xukmin lahayn ayuun baynu ku xukminaynaa wanubtilu maa laa nuqir waxaynaan ku sugnayn hadday islaamaanna waynu burinaynaa oo nafaqaynu dee masalan taynu nikaaxeeda sugno dee nafaqaynu waajibayna masalan bilaawad iyo bilaashuud iyo hadduu guursado oo sida aynoogu yimaado dee illan wax iska zaa'ila weeyaanoo waa mufsidkii zaa'ilka cinda alislaamka ahaaye nikaaxooda waan sugaynaa nafaqadiina waan xukuminaynaa laakiin dee hadduu maxram iyo caynkaasay noola yimaado dee loo xukmin maayo faslu fii xukmi zawjaati alkaafiri bacda islaamihi waxa uu fasalkan sheekhu kaga hadlayaa gaalka xaasaskiisii intuu islaamay kadib bal siday noqonayaan aslama idaa aslama marka uu islaamo gaalkii wa taxtahu walxal taxtahuna akharu min arbacin afar wax ka badanna uu qabo wa aslamna macahu ay lana islaamaan ow ama fi lciddati bay islaameen ow ama kunna kitaabiyaatin bay ahaadeen lazima waxaa ku waajibayay ikhtiyaaru arbacin afar inuu doorto wayandaficu waa reebmayaa man zaada nikaaxu man zaada inta korodhay nikaaxooduna waa reebmaya ee wain aslama macahu adigu la islaama qabla dukuulin o ama fi lciddati arbacun faqad tacayana intaasu macaynuubaysa waxau sheekhu leeyahay gaal ayaa islaamay gaalkaa islaamay wuxuu qabaa akharu min arbacin afar dumara wax ka badan ilaa ninka islaama afar dumar maa loo ogola afar dumara wax ka badan buu qabaa lix iyo toddobiyo sideed buu qabaa waana soo islaama wa aslamna macahu ayagiina meelaanu kaaga hadhnaa ma jirta bay yidhaahdeen waa la islaameen ow fi lcidda ama intayba kala hadheen ayay intaanay cadad bixin ayay soo islaameen wa aslamna macahu fi lcidda aw kunna kitaabiyaatin ama waxay ahayn kitaabiyaad maxnaa dee kitaabiyaadkana ninka muslimkii inuu guursado hadda bilaabo waa u bannaanayd marka guurkooda iska caadi bu ahaanayaa iyaga lazimahu waxaa ku waajibaya intaasoo masalo ikhtiyaaru arbacin afar un inuu ka doorto wayandaficu markuu afarta doorto waxaa reemaya nikaaxu mansaada intii korodhay si afarta inta ka korsan nikaaxooduna waa hadhaya hayqalyaan uu islaamay isagoo toban dumara qaba rasuulku amsiga arbacan wa faariq saa'irahunna afar un ka haysa buuhi intooda kalena sii daa marka nikaaxoodaasi ama mar ha wada dhaco ama ha kala dambeeyo ama min weynooyinkii iyo kuwii hore ha doorto ama kuwii dambe ha doorto wax farqioo ay leeyihiin ma jirto imaamu shaafici baa wuxuu ihi tarku listifsaal fii xikaayati alaxwaal maca qiyaami alixtimaal munazalun mansilata alcumuumi fi lmaqaal haddii masalan laga tago istifsaalka iyo shay kala saaridiisii marka xaalada laga warramayo iyadoo ixtimaal iyo wax shayga suurtowgiisuna ay taagan tahay mansilat alcumuum buu dejisan yahay yacni caam oo kale ayuu ka dhigan yahay marka bacdamaaba aan la weydiinin oo aan lasii odhanin ma kuwii horaa ma kuwii dambaa ma markuu mar wada guursaday baa markay caynkaasoo kala tahay caamunbuu iska noqonaya waay kaasi waa kaa wain aslama macahu qabla dukuulin buu ihi haddaba qabla dukuul haddaba halkaa uu leeyahay lazima ikhtiyaaru arbacin afar inuu doorto ayaa ku laasimayaa halkaasi afar baa waajibka inuu wada hayste macnaheedu ma aha e ikhtiyaarka ayaa waajib ah inuu hortu bal tiradan sharcigu dee diiday inuu meesha ka saaro o aanu shaygii sharcigu u mamnuucay aanu sii daa'imin laakiin afar inuu ka dhigtuu haystaa waa wax isaga u bannaan weeye oo jaa-is ee waajiba kuma jirto wain aslama macahu qabla dukuulin wuxuu uhi hadday la islaamaan la jirkiisa qabla dukuul ama fi lcidda intay intii waa bacda dukuul laakiin ciddadii ayay arbacun afar baa la islaamay faqad oo keliya intii kalena gaalnimay ku hadhin tacayana linikaax afartaasoo islaamay ayuunbaa nikaaxii u caynoobaya inta kalena waa reebmaysaa maxaa islaamnimadoodii ayaa dee kadib dhacday islaamnimadiisii qabla dukuul iyo ciddadii dabadeed walow aslama hadduu ninkii islaamo wa taxtahu hoostiisana uu wuxuu qabaa umun wa bintuhaa kitaabiyataani ow ama aslamata way islaameen bal u adeegaya fain dakala bihimaa hadduu labadoodiiba la aqalgalay xarumata abadan weligood labadoo xaram bay ahayd aw laa biwaaxidatin midna lama aqalgelin tacayanat ilbintu inanta ayaa caynoobi wa fii qowlanaad yatakhayar wuu doordoor dooranaya aw bilbinti buu la aqalgalay tacayanada iyadun baa waajibaysaa aw bilummi buu la aqalgalay xarumataa abadan labadooduba waa xaaraantinimoobayaan wa fii qowlin tabqa alummu qowl baa wuxuu leeyahay maya hooyada ayaa iska baaqi ahaan wuxuu leeyahay sheekhu waa dee majuusiyo wixii silanaayo baa soo islaamayo waa wax iska dhici karo oo dee culimmadu ay sii qadareenayba hadday waxaasi dhacaan oo ay sidaasi timaado maxaa laga sii yeelayaa oo niman maskaxdooda aada iyo laxaad waxayd u furan tahayoo wax walba way qadareen oo dhici kara waxaydan gaal baa soo islaamay qoryo xadhay waabanu eegnoo labadanu qabaabo waa inan iyo hooyadeed waana labadiiba waa kitaabiyaan oo waa laba dee markaa ehlu kitaaba ama kitaabiye maahae majuusiyo waxa islan bay ahaayeen way la islaameen iyaguna waxay yeelanayaan markaa lix xaaladood oo afarun matniga uu inoogu sheegay haddaba wuxu uhi fain dakhala bima hadduu labadoodaba la aqalgalay u arkay xarumataa abadan weligoodba xaraan bay ahaanayaan ama aan idhaana guurkoodu saxiix bu ahaa amayaynaan odhan maxaa yeele mid la arko dee haddii masalan shubha uu ugu tago ta kale wuu xaaraantinimay haddii inanta shubha loogu tago hooyada waa xaaraantinimamayse haddii hooyada inanta waa hooyada loogu tagay inanta haddii inanta hooyada waa xaaraantinimamayse sidaas leeg markaa nikaaxna dee waa kasii awlaysan yahay haddii nikaaxna uu isugu keenay aw laa biwaaxidati aw lam yadkul biwaaxidatin midnaba lama aqalgelin labadaba meheruun baa ku xidhmay tacayanat ilbintu inanta ayuunbaa guur u caynoobaysa hooyaduna waa reebmaysaa waxaynu ku soconaynaa qowlkii guurkoodu inuu saxiix ahaa horena waxaynu soo nidhi alcaqdu cala albanaati yuxarimu alummuhaat hablaha haddii la caqdiyo hooyaykood xaaraan bay noqdeen sidaa laakiin cagsigeed maaha masaladaasi waa taa masalada hore waa markuu labada aqalgalo markaanu midkood la aqalgelin waa laba wa fii qowlin yatakhayar qowl wuxuu leeyahay maxay ugu door qaadanayaa isagu tuu doono un iska kaxaysota kalena iska sii daaya waa qowlkii markaa nikaaxooda inu faasidkan waxbaba ka jirin ku soconayey wax horeba inaan caqdi horiyo waxbaba ma horeynin imika untuu doono un ha guursado bu isugu leeyay aw dakhala bilbinti inantii ayuu haddaba la aqalgalay tacayanad iyadun baa markaa u caynoobaysaa guurkii wa xarumatiluma abadan hooyaduna weligeedba xaaraan bay iyana ahaanaysaa ila inanteedii buu guursaday aw bilummi ama hooyadii buu markaa dee la aqalgalay xarumataa abadan labadoodiiba way xaaraan noqonayaan maxay inantu ku xaaraan noqotay dee hooyadeed la aqalgelkeeda wdukuulu bilmuhaad yuxarimu albanaat baynu nidhi hooyadina maxay ku xaaraan noqotay dee caqdigii bintaba walcaqdu cala albanaati yuxarimu lumuhaad halkaasay labadiiba ay ka aafoobeen waana qowlkii markaa nikaaxoodu inuu saxiix yahay ku soconayey waxa weeyaan afar masalo ayuu markaa inoo sheegay afar xaaladood wa fii qowlin tabqa lummu qowl baa wuxuu leeyahay ma hooyadaa uu iska wadwatay unbaa baaqi noqono inantuna way iska reebmiyo dee waxaa nikaaxooda iska faasid bu marka hore ahaaye hooyadaasi iska joogtaba si qubulkaasi leeyi xaaladda shanaadna waxa weeya markuu ka shakiyo inuu markaa midkood la aqalgalay inaan la aqalgelin isagoo midna la aqalgelin bay ka dhigantay bayna laakiin labadaba taxriimkaa iska waraca bayna xaaladda lixaadna waa markuu ka shakiyo tii kayrumadkuulada ahayd buu ka shakiyo waaye ow ama wa taxtahu amatun ayadoo addooni tahay ayuu islaamay addoontaasoo aslamad macahu la islaamtay oo ama fi lciddati bay islaamtay uqira waa la sugi nikaaxa in xallat lahu alamatu addoontu hadday u xalaal tahay wa in takhallafada hadday hadho qabla dukuulin tanajazat ilfurqatu kala togoodii waa degdegi aw imaa-un addoomo ayaa markaa uu soo islaamay isaga oo qaba وأسلمna mعahu waanay la islaamin o ma fi lciddati bay islaameen ikhtaara amatan addoon buu ka dooran in xallat laho hadday addoontu waxaa xalaal tahay cinda ijtimaaci islaamihi wa islaamihina markay kulmeen wa ilaa haddii kale indifacna waa reebmaya waxau sheekhu leeyahay halkaa waxaynu masalan uu inooga soo hadlay marka uu masalan dumar xorahoo fara badan uu ninku la islaamo halkana bal isagoo addoommo fara badan isagoo qaba islaamay buu halkana inooga hadlaya wuxuu yidhi ow aslama halkii horan bay ku xidhantahay ama wuxuu islaamay isagoo wataxtahu amatun isagoo addoon qaba ayuu islaamay aslamad macahu addoontiina waa la islaamtay isku mar bay islaameen aw fi lcidda ama intuu isagu islaamay kadib bay islaamtay ase aanay ciddad cadad bixin ee filcidda ah uqira nikaaxa addoonta waa la sugayaa goormaa la sugayaa in xallat lahu lama hadday addoontu xalaal u tahay oo waa maxay isagii baan dee xorba ahayn ama waa xore waa nin mucsir oo zinana ka baqanayo gabadh xore wuxuu ku guursaan haysanin sidayn horeba usoo marnay waayo wayn takhallafad haddaba way hadhay addoontii addoon quruu qabee way hadhay islaamnimadiisi bay ka hadhay waana qabla dukuulin oo ismanay arag tanajasat ilfuruqa kala tegoodii waa degdegaya waa ka dhaqdhaqaaqaya aw ama aslama wataxtahu imaaun halkaasi addoon qurayhay ninkii gaalkaabaa islaamay isagoo addoommo fara badan qaba shan iyo lix wa aslamna macahu mar baanay la islaameen aw ama fi lciddati intii aanay cadad bixin ayay soo islaameen ikhtaara amatan addoon qurun buu ka dooran addoon keliya ayuunbuu ka dooranaya ilan addoommo qaar badan guurkooda loogama ogolayna waa goormay in xallat lahu hadday u xalaal tahay cinda ijtimaaci islaamihi wa islaamihina marka ay kulmeen isaga islaamnimadiisa iyo ayaga islaamnimadoodu markay kulmeen haddii ay addooni xor u tahay ay waxaan le xalaal u tahay oo masalan mucsir zine ka baqanayo uu yahay markaas ayuu addoon dooranaya maxaa yeelay inuu dee nikaax addoon bilaabo ayaa u bannaan inuu doortaana waa u bannaantay wa ilaa haddii kale oon markaa ay kulmeen islaamnimadiisi islaamnimadu markay kulmeen ayaanay addoon nikaaxeedu xalaal u ahayn oo masalan ama dee waa nin xoolo haysta ama zinaanu ka baqanaynin indafacna jamiican addoommadii o dhan way ka hadhayaan maxaa ilahay inuu addoon dee keliya hadda bilaabaa uma banaana dee inuu wax doortaana markaa mar haddaanu haddaba guursan karay inuu doortaana ayaana meesha waa kasii baxaysa ow xuratan iyo wa imaamun buu islaamay isagoo qaba waaslamna macahu waa la islaameen oo ama fi lciddati tacayanat taa xortaman baa caynoobaysa wandafacna iyaguna waa reebmayaan ee wain asarad hadday gaalnimadii ku adkaysato fanqadad ciddatuha ciddadeediina ay go'do ikhtaara amatan addoon ayuunbuu dooranaya waxau sheekhu leeyahay masalan wuu islaamay ninkii xorta isagoo qaba gabadh xora iyo addoommo fara badan waa aslamna gabadhii xortaydii ku addoomada islaamnimadii macahu la jirkiisa ayay islaameen way raaceen oo ama fi lcidda ama intaanay cadad bixin madkuulaad ba ahayn intaanay cadad bixin ayay islaameen tacayanad ta xorada ah ayuunbaa nikaaxa u waajibaysa oo u sugnaanaysa u cadaanaysa o u baxaysa wanda